Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka Marwe Fertility Center ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu daahfuray adeegga bacriminta ubadka ee IVF. Munaasabadda lagu daahfurayay adeeggan ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay dowladda Soomaaliya, dhakhaatiir iyo marti-sharaf kale. Agaasimaha isbitaalka Marwe Fertility Center, Nuur Axmed Xuseen ayaa ka waramaya adeeggan.
adeegga bacriminta casriga ah oo aan filaya inay tahay eh, markii koowaad ee soomaaliya laga hirgeliyo waa adeeg dunida ka jiray oo dunida hormartay muddaba ka jiray waxaa la sheegaa in qofkii isku daygiisa mar hore usoo bilowday ilaa kun sagaal boqol iyo kontameeyadii uu soo bilowday eh, oo markii la bilaabay in xayawaano iyo lagu tijaabiyo laakiin in bini aadam la isku dayo eh, in la bacrimiyo waxay bilaabatay kun sagaal boqol iyo toddobaatan toddobaatankii Eh, inkastoo kaysaskii u horreeyey oo Australia laga sameeyey lagu fashilmay oo urka uusan guuleysan laakiin kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii ayuu dhashay eh, ilmihii ugu horreeyey ee si casri ah loo bacrimiyo wixii intaa ka dambeysana ilaa carruur gaaraysa sideed milyan oo ilmood ayaa ku dhalatay nidaamka i v f ta marka waa nidaam casri oo adduunka laga isticmaalo carruur badan ee ku dhasheen soomaaliya markii ho- markii koowaad in laga hirgeliyo eh, aad baan ugu faraxsannahay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay madasha lagu daafurayay adeeggan ayaa soo dhoweeyey howlaha quruxda badan ee xarunta marwe ay hayso oo annaga si khaasa noo khuseeya maadaama arrimihii qoyska aan muddo dheer marwe ka horba ka shaqaynaynay runtii arrimahan oo kale aadan u dhiiragelinaynaa lamaanayaasha soomaaliyeed ee farxadda aad u abuurteen oo ilaahay sabab idinkaga dhigana waa ku mahadsantihiin kuwa hadda la rajaynayo adeeggan cusub oo casriga oo lasoo kordhiyana insha allahu tacaala inay farxad dareemaan ilaahay wax ku siiyo sababtiinna sidii rag sidii kuwa idinka horreeyaba aad ilaahay sabab sababtiinna uu idinku siiyey owlaad waan eh, rajaynaynaa insha allahu tacaala runtii waan soo dhawaynaynaa waan taageeraynaa waxaanan kula dardaarmaynaa insha allahu tacaalaa in ay noqoto hawshaani howl bulshada loogu danaynayo oo aynan noqonin mid looga danaysanayo furitaanka programka cusub ee infer- in vitro fertilizationka oo istaabka marwa fertility oo kusoo kordhiyay waddanka waxa waaye waddanka caafimaadkiisa dhaqaalo fara badanaa wax uga bixi jira dibadda wasiirka caafimaadka waa fadhiya isaga warbixintaas fiican waaye marka in waddankii maalinba ay wax ku soo kordhaan aada u bogaadinaynaa dhakhaatiirta iyo ganacsatada soomaaliyeed ee dadaala ee maalin kasta wax ku soo kordhinaya waddanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed amiin buraale ayaa sheegay in tani tahay tillaabo wanaagsan oo hore loo qaaday tallaabadaas oo aan lagu qaban karin dalka hadda dalka in la keenay waxay noo mudan tahay baraarujin waxay noo tahay dhiirigelin waxay u tahay ummadda soomaaliyeed waxqabad waxaan rajaynayaa waxqabadkaas hadda guud ahaanteenna inaan garab istaagno wax walba oo caafimaad la xiriira oo qofka ahmiyaddiisa iyo naftiisa ayay kow ka tarjumaysaa inuu socdo dhaqaaqo fikiro waxqabsado horumar sameeyo caafimaadkana waa udubdhaxaadka iyo lafdhabarta dadnimada qofka waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaala in ubad la helana waa miisaan gooniya runtii waan leeyahay eh, marwa fertility iyo tiim ka soo shaqeeyeyba hambal iyo shaqo waxaan aad umadu haysaan adeegga bacriminta ubadka ayaa horey uga jiray waddamada horumaray waana markii ugu horreysay oo dalka la keeno